Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan wada-tashi istiraatiiji ah oo ay isugu yimaadeen hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka howlgala deegaanada Dowlad Goboleedka Jubbaland. Kulankan oo ahaa mid muhiim ah ayaa waxaa ka soo qayb galay Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, qaar ka mid ah madaxda hay'adaha ka howlgala deegaanada Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale agaasimayaasha guud ee wasaaradaha Dowlad Goboleedka Jubbaland. Inta uu socday kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray adeegyada ay hay'adaha ka fuliyaan deegaanada Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo fursadaha lagu horumarin karo adeegyadaasi. Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, oo ka hadlay furitaanka kulanka, ayaa ku bogaadiyey hay'adaha ka howlgala Dowlad Goboleedka Jubbaland dadaalada ay ka wadaan deegaanada Dowlad Goboleedka Jubbaland, isagoo sidoo kale ka hadlay muhiimadda ay leedahay wadatashiga noocan oo kale ah.
marti sharaf ah shirkan isugu yimid waxaa runtii farxad iyo bilga ii ah inaan qayb ka noqdo shirkan maanta aanan si rasmiga u furo shirkan sida ajandaha ku qoran waxaa ku qoran strategic coordination meeting waxaan u malayaa intii jubbaland jirtay shirar waa la qaban jiray laakiin magaca strategic ma raacsanayn shirka maanta inuu strategic coordination meeting raacsan yahay it sends a message farriin ay diraysaa farriinta ay dirayso waxaa weeye adduunku inuu isbedelay wejiyo cusub la galay dhaqaalihii adduunku yaraaday makanismyadii iyo nidaamyadii loo wada shaqaynaya ay isbedeleen innagana inaan la imaano weji kaloo cusub ah waxaa kaloo bixinaysaa hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ee ka kala yimid meel walba ee jubbaland gaar ahaan gobolka gado oo maanta shirkan ka soo qayb galay waxay tusaysaa miisaanka uu leeyahay shirkan iyo magaca uu la baxay strategic inay runtii ay ka turjumaysaa waxaad la socotaan shirkan waxaan rabaa inaan idiin sheego wuxuu foundation ama hordhac u yahay shiraro ka waaweyn oo strategic ah oo ay ugu horeyso madaxdiinna hay-adaha caalamka iyo deeqbixiyaasha dalka oo ay dowladdu u bandhigi doonto nidaamyo cusub iyo sidaan u wada shaqayn lahayd shirarkan coordinationka ana wuu socon doonaa waana bilow cusub waana la derdergelin doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo